barnaamijka caafimaadka iyo qoysku wuxa uu ka mid yahay barnaamijyada isku xidhka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o e
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska xanuunnada maskaxdu waa xanuunno inta badan aafeeye bulshada kala duwan ee ku dhaqan dunida kuwaasoo dhaawaca awoodda shakhsiyadeed ee qofku ku wadan lahaa noloshiisa ama kor u qaada khataraha dhimasho xanuun naafanimo iyo weliba xorriyadeed tan iyo intii ka dambaysa dagaaladii sida ba'an u aafeeyey dhulka soomaalida ayaa waxaa bulshada dhexdeeda ku soo kordhaya xanuunnada dhimirka amaba maskaxda kuwaasoo asiiba dad badan oo dhallinyaro u badan islamarkaana saamayn ku yeesha noloshooda ta qoyskooda iyo weliba bulshada caam ahaanba haddaba waa maxay noocyada xanuunnada maskaxda ee inta badan haleela bukaanada waa kan doctor aadan cabdilaahi ismaaciil oo ku magac dheer doctor aadan beergel islamarkaana ku takhasusay xanuunnada maskaxda iyo weliba daaweyntooda xanuunada dhimirku ama maanku way fara badan yihiin adduunko dhanna way ka jiraan waxaa ugu fara badan ama ugu caansan cudurada loo yaqaano skizofreniyada cudur kaloo loo yaqaano bipolar disorder oo ah depression iyo mania waxaadhaa ama qofku ama kaca ama qulub gala waxaa kaloo jira waxa ladhaahdo anxiety disorders ama wahan ama welwel badan oo qofka gala waxaa ka mida substance abuse ama waxyaalahan maandareeyaasha ah oo si xun loo isticmaalo waxaa ka mida cuduro maanka ah oo caruurta u khaasa iyo qaar dadka waaweyn ku dhaca oo ay ka mid tahay dimensiada ama asaasaqa ama
haddii aynu eegno dadka ay haleelaan xanuunnada maskaxda ee somalilan oo soo kordhaya ayaa inta badan ku sugan xaalad adag islamarkaana la tilmaamaa inay keenaan amaba ay qofka ku sababaan balwadaha qaadka shaqola'aan iyo weliba dadka qaar oo la tilmaamo inay hidow leeyihiin waa kan mar kale doctor aadan beergel oo sharaxaya de waxaa loo kala qaybiyaa waxyaalo biological ah iyo waxyaalo psychosocial ah biologicalka micnihi waxa weye wax ka mida waxaad hidow leedahay haddii reerkiinu ay xanuunka leeyihiin waad weyn ugeshahay dadka kale haddii aad qaadato walxa keena xanuunka iyagana dee way keenayaan haddii aad cudur maskaxda wax kaaga dhacaan ama juga ku dhacdo ama gaari aad ka dhacdo ama maxaan ku rahda aad suuxdimo leedahay dee iyaguna way keeni karaan mental problems psychosocialka waxa weyaan waxaa weyaan dhibaatada qofka ku dhacday haddii ay cidi kaa dhimatay haddii aad shaqo weyday haddii aad joogto meel dagaalo badan iyo stress badan jiro haddii dhaqaalaha wuxuu yahay oo caruur badan hayso waxaasoo dhammina way kicinayaan mental problems inta badan waxa aad la kulmaysaa dad xanuunada maskaxdu ay asiibeen oo maraya suuqyada waaweyn ee magaalada hargeysa ee una baahan daryeel qaybta xanuunada dhimirka ee cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa waxaa ku jira dad badan oo rag iyo dumarba isugu jira kuwaas oo daaweyn uga socoto xarunta haddaba waa sidee xaaladaha ay ku yimaadaan dadkani cusbitaalka waa kan xidhiidhiyaha wasaarada caafimaadka somalilan ee xanuunada dhimirka doctor mustafa xuseen xirsi dadka halkana lagu keeno horta marka u horraysa waxay nagu soo galaan saddex qaybood saddex siyood bay nagu soo galaan waa fikirkayga koowaad inaan kaaga warramo saddexdaas siyoodee ay nagu soo galaan mid waa folentary oo qofku isagaa iswada ayuu yimaadaa qofna waxaa naloo keenaa faamiligii oo wada qofna waa qof suuq aanoo ka soo qabanno oo la soo gaxeeyo oo dee la arka dhibaatada uu geysanaya ta naftiisa uu geysanaya labadaba saddexdaas siyood bay horta bukaanadu noogu yimaadaan haddii aan kaaga warramo bukaanka ku jira qaybtu waxa uu u badan yahay had iyo jeer horta waxaan ugu badan xanuunnada psychosiska iyo debreshonka markaan eego waxa had iyo jeer xanuunnadaasi marka qofka la daweeyo uu dabadda u baxo dib noogu soo celiyaa waa jaadkiiyo shaqala'aanta macnuu waa dhibaatadana haysata ee ugu faraha badan leh ee bukaankii oo kuu degay oo kuu bogsaday oo shaqaysanaya dib kuugu soo celinaya laakiin haddii uu bukaanku tashado marka uu baxo oo uu joojiyo waxyaabihii xanuunku keenayey ama uu shaqo helo haddii uu shaqalaan xanuunkiisu ahaa haddii uu jaadka joojiyo hadduu xanuunkiisu jaad ahaa si fiican buu u bogsanaya dibna kuugu soo noqon maayo badashada xanuunadan ayaa keentay in magaalada hargeysa laga furo xarumo lagu daryeelo dadka qaba xanuunada dhinaca maskaxda amaba dhimirka bashiir maxamed jaamac waxa uu madax ka yahay xarunta sahan oo lagu daryeelo dadka xanuunadan qaba dadku runtiida iyagoo dhibaataysan oo daalan oo mashaakil badan ka muuqdo ayaa naloo keenaa kadibna waxaan u fidnaa daryeelka oo daryeelkaan u fidna waxaa kamid a inaan markiiba cidiya ka kuro timihi ka xiro kadibna aanu maaragtay meel fiican siixino cunto fiican aan sino wixii dhakhtar u baahanna aanu dhakhtarada tusno kolka ay dawo qaataan kadibna waxyaabahan u qabano haddii ay markaa dawado kale ka maarmaan oo iska fiicnaan waxaan ku sameynaa haddana rehabilitation baan ku sameynaa kadibna dawaarkii iyo nija- waxyaabihii farsamada gacanta ayaanu baraa Ee, runtii taasina sideed bilood bay qaadataa aad iyo aad bay runtii u raystaan markay raystaana way baxaan qaar badan baa shaqo taga oo maaragtay dibadda ku laabta guryahoodii ku laabta beerahoodii ku laabta gobolladii ka yimaadeen ku laabta qaar badan oo xarunta jooga oo dee mushaahara ku qata way jireen Een, ilaa dhowr iyo labaatan qof oo dibadda intii laga keenay markii dibadda ay ku laabtay dibaddii si fiican uga shaqaysatay qoysaskooda soo biileen way jiraan qaar badan oo magaalada jooga guursaday iyo qaar business u haysta qaar darawaliina qaar xataa hayadaha u n ka u shaqeeya waxaas oo dhan way ka buuxaan aad iyo aad bay u jiraan runtii waana fara badan yihiin Een, qaar xataa business baaca mushtariya waxyaabo badan kolkaa noloshiis kolkaa caadi lagu soo celiyo noloshoodii si caadiya kuna wada noqdaan dhammaantood inta badan bukaanada ay asiibaan xanuunadan maskaxda ayaa la tilmaamay inaanay keliya ta u baahnayn daaweyn dhakhtara balse ay sida oo kale muhiim tahay inay wada shaqayn iyo weliba ilaalin joogta ah ka helaan bulshada ay ku dhex nool yihiin waa kan mar kale doctor mustafe dhawaan waxaanu samaynay wax la yidhaahdo jay free initiative-kii baanu bilownay imika baanu samaynay oo macnihii qofka biniaadmiga in silsiladda laga xoreeyo dabadeed waxaa jirta in aanu u yeedhnay boqol iyo konton ah bukaanadii iyo boqol iyo konton ah keertekeriskii macnihii bilowgii aanu bilownay wuxuu ka turjumayaa in qofka ehelka ah roolkii uu ka ciyaarayey caafimaadkii qofka bukay inaanu fahansiino dabadeedna qofkii bukay iyo qofkii ehelka u ahaa oo wada socda ayaanu cashara u dhignaa oonu indhikayt garaynaa roolka uu ku leeyahay bukaankani si uu u caafimaado waayo sidaynu hore u soo xusnay bukaanku dawada iyo kaniinkoo keliya kuma bogsado bulshada lafteeda ayaa xanuunkii in qofkii biniaadmiga wuxuu ka xanuunsanayay laga daayo oo takooristii baa ka mida istigmihii baa ka mida discriminationkii baa jira intaaba in laga baabiyo bulshada gudaheeda guud ahaanba dhegaystayaal waxaynu intaasi ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska oo mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doonno waxaannu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoysku wuxuu ka mid yahay barnaamijyada isku xidhka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a